barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan nah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha februari waa labiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayaan caashe ibraahin aadan caashe cud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah marka laga hadlayo jacaylka in badan waxaa dhallinyaradu ay dareenkooda ku cabiraan dhinaca heesaha balse hal abuurkani ku sugan magaalada kismaayo waxa uu doorbiday in uu gabay fariintiisa ku gudbiyo go'ayga intaan geedigaan goloosu yeryeedhay garoodii caws badan maxaan gardi ooga fodhiyey shucubaala ariyo muxuu bahal i gulguulay gidimada habeeneed maxaan gabadh lahaa saaway gubtayo madoobaadayo daamur la imoodiye golo jiibsi gormaan ka bixi gabay naftaydiye
gabay nafteedii buu yidhi dhalinyaro ka shaqaysata dawaarka ayaan iyana idiin haynaa ama dhartulista oo ka sheekaynaya waayahooda nololeed dharkaan dibadaha ka imaahaye dhib baa anaa ku qabnaa mafaanta sida hadda goonooyinkan la keenayo nairobiyaanka ardayda maaragta sida badan macnaa original bay ku yimaadaan anaga culeys baa ku qabnaa macnaa mafaanta inaan anaga tolanno naqshadayii waa haynaa cababirada waa haynaa kulli waa wada haynaa
dhinacii sugaantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa maanta
maanuu igu soo degay raxmaroosna goordhow ayaan heestaas digtoor dhegaystayaasha maqashiin doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya washington marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaadhay dalka jarmalka halkaas oo uu kaga qaybgelayo shir lagaga hadlayo amniga caalamka shirkan oo lagu magacaabo shirka amniga ee munikh ayay ka qaybgelayaan ilaa soddon hogaamiye iyo toddobaatan wasiiro oo isugu jira arrimaha dibadda iyo kuwa difaaca sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen dowladda soomaaliya shirkan amniga ayaa sanadkan diiradda lagu saaraya xasiloonnida dalalka saxaraha ka hooseeya oo ay soomaaliya ku jirto qaabka yurub ay uga jawaabtay qaxootiga dalalkeeda ku qulqulaya dagaalada siiriya xakamaynta hubka iyo weliba cudurrada faafa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa jimcahan la kulmay madaxa neto kadib markii ay quudaha reer galbeedka iyo maraykanka ay ku dhawaaqeen qorshayaasha lagu dhisayo militari weyn tan iyo dagaalkii qabooba dowladda maraykanka ah ayaa labalaabaysaa qarashaadka ku baxa militariga ku sugan yurub iyadoo gaarsiinaysa in ka badan saddex bilyan sanadka markuu yahay ka iyadoo neetana ay kordhinayso kaltanka askarta iyo tababarada bakhaarada saanadaha militariga iyo hubka islamarkaana samaynaysa ciidamo jawaab deg dega bixiya
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington inooga imanas dhegeyst waxaan jeclaa caashe inaan ku weydiiyo halkan dilayti ayaan ku arkay shalaynu dhegeysanay aad iyo aad aniga horta inta aanan magaciisa markaan arkay waxaan xasuustay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jabuuti dilayta maxamed dilayta sida magacyada isku waafaqeen laakiin waa wiil yar iyo waxaa kaloo isweydiiyey magacu manaaneys baa magaci intuu jabuuti iyo dee magaranaysaa tojoro iyo dhulka intuu ka tegey maxaa kismaageeyey laakiin ismaaciilo mid tirada ku darso oo xisaabta ku darso haye inta gooraan la kulmo qof saddexda magac aan wadaagno haye saddexda magac ee wadaagaan qof ila dhashay oo Haye.
weliba waa shan qof aan u malaynaya qoyskeena ka tirsan oo aniga aan ku jiro haye dadan saddexda magac ka wadaagna caashe ibraahim aadan dee hambalyooyinkan borta ku arkay haye xataa caashi cuud baan ku arkay waa kala isku daayay oo marka marka intaas laysa soo raaciyo wax xataa iskuulaadka ka dhici jirta marka Haye.
imtixaanaadka la soo dhejiyo waxaad arkaysaa ismaaciil xuseen farjar markaasa waxaa lagu kala saari jiray magaca hooyooyinka markaasi qaarkood haddana isaga ekaan jiray markaasaa lagu kala saari jiray magaca afraad marka waxyaaba fara badan magacyadu issoo geli karaan marmarka haddaanan qaar.
khaldanayn laakiin dilaytoo kale inta badan soomaalidu kuma badna laakiin waa magaca soomaaliyeed oo kolleyba magacyadu issoo galayaan bal dhinaciisa jacaylka ayaa qayb labaadaynu haynaa shalit weyn ogeyn halkii wax joogeenoo marka dileyta waa saad sheegto shalay wuxuu yidhi en, wuxuu yidhi heestii wuxuu soo qaatay en, b k b k nolosha cusub soo dhaweey shalay ku Nolosha jar cusub soo dhaweey.
kuba gooc ka jar kaba gooc caloosho nolosha cusub soo dhaweey shalit halkaas arrintaag halkaasuu taagneed marka nolosha cusub buu soo dhaweynayaa maanta waxaanu arkaynaa ama waanu dhegaysanaynaa en, noloshan cusub uu soo dhaweynayo iyo qaabka uu wajahayo iyo bal halka uu ka ambaqaado dileyta maxamed dileyta waxaa magaalada kismaayo ay ku- dileyta waa dileyta axmed waa dileyta axmed xasan soomaail saas weeye magacii waa kale haddaad sheegaysa wasiirka waxay magaalada kismaayo ku sheekaysteen wariyaha v o a khadara maxamuud xareed waana qaybtii labaad ee kusoo dhawaada haa way iisoo ila soo xidhay anoo isbitaal ku jira isoo wacday markii aan dhaawacmina isbitaal isbitaalka u timid diyaaradda xitaa way raacday kadib een, way isoo wacday ila soo xidhisay arooskeeda way isoo sheegtay een, maalinka inta ka dambeysay waxaan isbaranay gabar uu dhalay nin ugaasa gabadhii waxay tidhi een, niyow aniga boq- reer boqor baan ka dhashay reer ugaas baan ka dhashay ma ii heli kartaa een, calashaan nolosheeda waxma dahab baan rabaa kanaan rabaa markaasaan dhahay sidii qaali nirig loo waday damaaqa maamaane sariiraan jabayniyo kursaad seexanaabidkaaye inaad ila dalxayniyo inaad diidi hadalkayga bal daliil ruuna ku hadal caawa waa kama dambaystiye haddii kale caraabayay ninkaad calaabsan yeelkaaga ayaan ku idhi kadib een, mayna iga soo jawaabin waxay tihi waaw een, gabdhaha soomaaliyeed aniga waxbaan dheerahay waayo ina boqor ayaan ahay anigoo ina boqora oo dad mas-uulina ka dhashay dad madaxa ka dhashay adiga oo nin faqiira maxaad aniga iga iga soo haweysatay markaas sidaas waxaa ku tiri gabadhii dambe ha gabadhi dambaan ku idhi marka waxaan u qaaday gobol kale oo ahaa waxaan ku idhi go-ayga intaan geediga goloosu yeryeedhay garoodii caws badan maxaan gardi ooga fodhiyey shucubaala ariyo muxuu bahal i gulguulay gidimada habeeneed maxaan gabadh lahaa saway gedadaa xariirta maxaan gacanta taabsiiyey gubtayo madoobaadayo daamur la imoodiye golo jiibsi gormaan ka bixi gabay naftaydiye hay markaan arkay dhallinyaradii saaxiibada ahayd oo wada askara waxaan idhi qayrkay askari wuu qorto qori la luudaaye qayrkay qur-aan buu dhigtaa qowlkii naabigeeye ana qiimo jabayay qolaan dulsaarku ahaye yaan ku idhi gabadhii hore ee aad jacaylka xadaafka aad u qaaday iyo midan dambe ee aad damaaciday eh, labaduma adigaa jeclaaday mise waa is jecladeen maya tii hore jacaylka iyadu ku horreeyey kadib markaan arkay iyadoo jecel anigana jacayl ayaa u dhacay tan dambese laakiin aniga ayaa jeclaaday codsaday oo daandaansaday waa gartay eh, intii aad howlahan jacaylka aad ku dhex jirtay ma jiraan hablo kale oo iyaguna xiriir kula soo sameeyey oo ama ku jeclaaday oo jacayl ku qaaday haa way jiraan gabdho kale oo kuley asbar waxaa la yidhi ragga damacariya dacrimada kama dhamaato Een, gabdha- ninbat- ninbatu hablaha ka helaba hodan ku sheega gabadhayda quruxsan waad baranaysaa marka gabdho badan asbarana way jiraan oo dhahay aniga hablaha wax dheerahay aan ku idhi inkastoo hilaaciyo hogooliyo daruur tahay inkastoo hubqaadiyo hiimaan qurxoon tahay hablahaad la simanto halma dheerid ma dheerid qayrkaa halma dheerid way jiraan gabdho ay dhahay een, aniga gabadh qurux badan baan ahay anig kanan ahay ani se aan u qaaday heesahaas oo kale oo hablaha la simanto halma dheerid hay marka ilaa hadda kulley waxaa iskaga jiraan oo daandaansigii iyo een, iyo raadintii ma ku jiraa ilaa iyo hadda haa weli ismina helin qof kale oo aad iscalmataan ama isjeclaataan jacaylkii hore kaa barbara kadib may weli maana is helin qof aan aan positionka dhigto oon salka dhulka u dhigto weli maana helin insha allahu tacaala waan heli doonaa ma laga yaabaa eh, dhibanayaal jacayl oo adigoo kale ah inay magaalada kismaayo kula joogaan way joogaan haa dhibanayaal badan oo jacayl way jiraan dad fara badan ayaa jira oo saaxiibanahay oon garanayo oo jacayl ku dhacay kadib markuu jacaylkaasi ku dhacay een, loo diiday oo qofka jeclaan loo diiday is- kuwa isdilay baa jiraba oo markii dambe iyagu qori xabad isku dhuftay kuwa waxaa jira intay ciidanka galeen een, lugtu go'day oo hadda ku socda gaari gaari curyaan ku socdaa jira
waan gartay meesha dee caashay waa cadaraa ka dhacay oo dileyta axmed xasan dee waayihiisii nololeed ayuu ka sheekeeyey aad iyo aad waxaan weliba ka helay sida uu sugaanta wiilkani uu u cuskaday haye oo marka uu leeyahay hablahaad la simanto hal ma dheerid haye waxna wuu rabaa haddana wuxuu rabaa in isagood adag oo wiil iska maaragtay eh, sidii wiilasha oo kale codkana maaragtay adkaynaya yaro adkeynaya inuu gabadhii la hadlo haye oo waa tala leeyahay eh, inkastuu en, raggu uu geed adeeg yahay Ha.
haddaan garabka ay- inkastoo nin geesiya rag oo uu geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo marka wuxuu is leeyahay adoo wax raba haye haddana de haddaad isyaro jilciso gabadhu way ku yasi doontaa laakiin weli noloshii cusbeyd ayuu baadi doon ugu jira saan ka fahmay aad iyo aad waa kii shalay iska xiray noloshii hore oo yidhi midda cusbaa la soo marka dhawey iminka tareen cusub buu la socdaa tareen cusub uu raacaya marka halka ay kula degto ama uu gaarsiiyana delayt waan sugi doonaa
duhur wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o caashay inta badan een, dhinaca dhallinyaradeen weli ku jiree da- waxaa jira waxyaaba badan bay dhallinyaradu ka shaqeeyaan oo kale een, dhinaca dawaarka ama dhartolista ama harqaanka ama sharqaanlaha ama sharqaanlaha Ay, kuwa qoloba halkay ka hesho aad iyo aad laakiin waxaa lagu wada midaysiin waa dhartolista aad iyo aad marka waxaa jira een, eh, dabcan xiliyaa jira horta ay ahayd meelaha ugu badanee dharka laga xiiseeyo dharka la tosho waa run oo wa- waxaa la dhihi jiray sarwaalkan ama shaarkan waa tolis waa tolis markaase waxaan isweydiin jira kuwaan tolleen maa jira Ah, marka xaggana laga xiisayn jiray waxaa jira laakiin wadamadan galbeedka oo kale markaad eegtid inta badan een, waxaa laga yaaba xitaa suudhadhka ama wax waxa wax badan dadku waxay jecel yihiin dharka een, dee lagu tolo Waa gar- sababta waxaa laga yaaba cabirkii iyo saad doonaysid iyo dee dad weliba Stylekii.
xirfadooda aada u oo sarreyso dadka qaarna naqshado dheeriyo iyaga u gaar ay ku naqshada darsadaan dheeri a- aad iyo aad sida michael jackson oo kale dharkiis waxay ahaan dhar siyaabo gaargaar u ah waad codsanaysaa waad Marka- codsanaysaa waxaa jira markaa xaggan waa la horumariyey xirfadda waxaa laga yaabaa dadka soomaalida ahi inaanay in badan xirfadda horumarin haddii laga yaabo dawaarlayaashu inay helaan cidday ka gacan siisa ama iyaga qudhoodu ay horumarkaas sameeyaan oo naqshadihii ay horumariyaan laakiin ismaaciilow een, dawaarlayaasha waxyaabaha ay khatarta ku yihiin waxaa ka mid a weliba kuwa soomaalida haddaad maanta u geyso shaygii ugu dambeeyey ee qaabkii ugu casrisanaa loo soo tolo haddaad u geyso haye ood maradiina u geysa lagaaga toli lahaa haye sidiisay ku tolayaan ma, ma gebigaba sideedaba haye marka waa dad xirfadaa leh harqaanlayaasha weliba iskuulla inta badan uma tagaan way kala bartaan midba midka kale uu sii baraa anigoo kale haye markaan iska soo qaado Haye.
harqaanka waan tolaa oo haddana kuma shaqaysto hadda wadi dhuumantaad marka waa qoyskeena dhab harqaankaa toli jiray shaqana nooma ahayn qofkii uu shaar ka soo jeexmo een, duruuc markaad meel la aadayso kale waxaasoo dhan waxay ahayd farsamo gacmeed noo gaara marka wax inteenaasoo dhan waxaanu kasoo xiganay gabar ay la dhalato een, iskuul domesticada la dhihi jiray malaha maad soo gaarin sadheero barnaamijka noo soo saaraba een, kulliga la warqaba isaguna macalinka ahaan jira laga yaabaa.
barnaamijka marka waxaa la dhihi jiray iskuulka dugsiga farsamada gacanta la dhihi jiray marka gabar ila dhalatay oo dugsigaasi een, wax ka dhigi jirto een, oo cunno karinta iyo wax walba lagu baran jiray ayaan anagoo dhan kasoo raacanay marka haddaad barato dhartolista isku filaanaysa ismaaciil oo shaararkaaga waxaa laga yaaba in adigu soo tolatidba dee waaba ooba kuusoo shaqa tegay imika waxaan ku odhan doonaa
wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mida dhallinyarada ku shaqaysata ee dawaarka
halkan waa xarunta kharkhaanlayaasha ee magaalada boosaaso waxay dhallinyaradani ay ka ganacsadaan tolidda dharka iyo weliba qurxinta iyo qaabaynta dharka waxaan kala sheekaystay sida ay dharka u tolaan iyo weliba caqabadaha ay kala kulmaan waa kuwana dhallinyarada oo aan kala sheekaystay ugu horeyn haddaan ku bilaabo magacayga magacayga waa abdiraxmaan shaqadaydu waa harqaan leh caadi sida sida noloshooda aan ku maareeya waa ku maareeya may shaqooyinka waa tan ugu fudud ha shaqaan haddii la dhawo waa shaqada ugu fudud hadda may waa qof walba siduu wax weli kara wax looga qaadaa maan qof eh, sharci u go'an ma laha ha maalin nooma go'onna maalin walba waa soo shaqa galnaa ow dhaqaala ilaa iyo maalintii waxaan nafsadayna ku filan waa ka helnaa ha way leedahay marna kor buu u kacaa mar way yar tahay mar buu wasi anu ahaantayda ku qanacsanahay adeertaan wax badan waan ka soo shaqaynaya haddana inta aan eh, kaga gaaray waa kusii shaqaynaya intaan shaqa tan karoon aan kasii helaya koley dadka ay isku simaan dad waaweyn iyo dad dhexaad iyo dad yarab waa leeyihiin nin walba dooq buu leeyahay Ee, daa yarta hadda ay socoto dhar waxaa loo talaa oo cusubo oo hadba sanadkii waqtigaas wixii soo cusuboonaado maaragta aa loo talaa Ogaanta. Dadki- dadkii hore waada kuwoodii horaa loo talaa maxaa caqabadaha oo dhan ha way jiraan boqolaal baa ka mid ah waxaad arkaysaa qof baa wuxuu samaynayaa maruu soo gadanaya maradii baa ku xumaanayso oo adugu wuxuu ka dhigayaa inuu eh, wixii aad kaga cayaartay oo kugu sharciyeynayaaba mabant kole wax kaloo dhibaata ama wax ha waa waa ku qasban tahay haddii wixii aad aad hadlayso qofka eh, macnaha markaas eh, arid- hadalka kaa yeelo oo kaa aqbala oo kaa tagana waa kaa tagay qofkii kalena wuxuu ku leeyahay niyo waxaygii baan kaa rabaa waqti oonu qabanna wixii soonu celinaa wax dhibsas weyn ma laha walaakin waa dhibaato weeyahay ha inta badan hadda wax loo shaqeeyaba gabdhahaasaa ka mid ah dhar ee waxaa jira oo hadda soo baxay oo labada kun lix iyo tobanka oo sida goonooyinka oo cusub hadda oo kuwa orijinaalka laga kuubiyey cambuura cusub oo hadda ay soo baxay sa- sanadkaana aan ku jirno hadda oo fashona oo la dhaldhalaalinayo oo la qurxinayo mafahamte marka waxa weye sida hadba ay ku qanacsan yahaan loo sameeyaa maadaama qofka aad lacag aga qaadanaysa ah boqolaal waa waxa weye qof baa wa- waxaad u talaysaa wuu ku qanacsanaan waynayaa wuxuu ku leeyahay ama maradii ma rabo ma fahamtid ama maradiiaan rabin buu ku leeyahay ama ee, wixii aan- sidii aan rabay ii noqon waaye marka iga bedel buu ku leeyahay dadkan waxa waay qofna meelihiisa kale uu ka hagaajistaa qofna sidiisuu ku qaataa marka dhibaata waxa waay lama hora laba jeerba aniga waa magacayga farxaan abuukar ibraahim waxaa ka hadlayaa macnaha adiga ee magaalada boosaaso harqaanlayaasha ka mid ah maasha allah shaqadeeda aad iyo aad waa u faraxsanahay waana ku qanacsanahay wallahi shaqooyin badan baa jiraniho laakiin meeshan waa meel isliidaya macnaa ubaahantay shahaadooyin iyo jaamacaday waxba ay ka soo baxa adiga waxba ay xareysa shaqada harqaanka aniga isma dheheen harqaanla baa noqonaysaa macnaha laakiin dantu unbaa i baday wallaahi waa adiga sida dharka ragga sida dharka dumarka sida xijaabada goonooyinka xij- ee, adiga ee, garamada waxyaabaha kulli ay nooc wixii makiin lagu tulay baa tulaa wallaahi maasha allah adiga ilaa iyo maantii waa iska biilkayga iyo iska balwad baa leeyaho waxayga waa iska yeeraso ilaa iyo aad labaatan doollar maalinta waa iska helaa may hadba ma si weeye macnaa marba si waxba ay soo gal mar adiga labaatan doollar mir shan iyo toban doollar mar toban doollar futushaariga futushaariga sha- sida shaararka la yareynayo kale oo dakhliga naga soo galaa wallaahi arrintaa ayadana macnaa maasha allah faa'iido weyn baa anaga ku qabnaa raqanleel haddaanahay dharkaan dibadaha ka imaahaye dhib baa anaga ku qabnaa ma fahamtay sida hadda goonooyinkan la keenayo nairobiyaanka la dhaho ad- ardayda maaragta sida badan macnaa original bay ku yimaadaan anaga culeys baa ku qabnaa macnaa ma fahamtay inaan anaga tolano naqshadahii waa haynaa cababirada waa haynaa kulli waa wada haynaa sidaa ee taa macnaa adiga kuwaaba halkaa baa loogu keenaya originalka macnaa dhibkaana waa qabnaa anaga ma fahamtay taana taana waa jirtaa horta taana waa jirtaa taa waana jirtaa macnaa adiga tv waxyaabo badan baa macnaa adiga laga arkaa oo garbafiinooyin iyo sidoo taanooyin iyo adiga naqshado badan baa laga arkaa ma fahamtay taasoo anaga isku dayna macnaa inaa adiga sawiraad aan ka suubino oo koobiyeyna macnaa adiga aan ka sawirano adiga in aan keenno aan isku dayno ma fahamtay waana noo suurta gashaa oo inta badan waa noo toostaa oo wixiina la yimaado naqshada walba sawiraadeed waa bixinaa toomadana waaba ilaa baan ugu noo fududee ciyaaryaani ha noqoto indiya ha noqoto bakistan ha noqoto noocay rabtaa ha noqoto dumarkaa ugu badan dhallinyarta waa marmar bay soo boodaa laakiin dharka indiyada ay ku arkaan dumarkaa ugu badan macnaha maxamed ibraahiin cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso islamarkaana dharka u geysta xarqaamada si loogu yareeyo waxa uu ka warramayaa waxa ku kallifay inuu dharka uu yareeyo een niyow hadba een adduunka hadba isbeddel maalinba maalinka ka dambaysa een waxaa sii baxaya isbeddel ama waxaa sii dhacaya isbeddel waayo adduunka waa artay maalinba waxaa jaranjar baa lasii is- lasii istaagayaa marka waxaa macquul ah in macnahay ay taasi ka mid tahay waa arkay shalay ama daraad een soo dhaafay waxaa la xiran jiray dhar waaweyn maantana waxaa la marayaa dhar la isku dhajiyo marka de waa isbeddelka hadda ka dhacaya weeye soomaaliya ama caalamka adduunka wallaahi taa anu tayada ahaan haddii aan ka hadlo dee nina ma fiicna een shay ama hadba een dhooqiisa ama hadda suu jecel yahay qayb baa arkaysaa een steel ku saxaysa een dhar waaweyn qayb baa arkaysaa steel ku saxaysa dhar dhuudhooban marka hadda qof walba dhooqiisa weeye yuusuf maxamuud v o a boosaaso adduunka waxaad moodaa inuu sidiisii hore marka kusii laabanayo waa tahay bal haatan waxaad kusoo dhawaataan heesta halku dhageedu yahay dictor waxaa ku luuqaynaysaa raxma roos
Thank
tira caashay hawada sare anoo layla baxay yaa yaa iga daweeya dadow hay yaa iga dabiiba dadow Haye.
hawadiisa yaa ii sheega sida Haye.
jacaylkan maxaa looga wada qayliyey muxuu qabaa ini anugu bahalkaa waa tii xitaa haddii loo gabiyey Ah, oo laga saaray xitaa ah, waata dee anugu waan fahmi la'ahay bahalka wuusu weli Shalay- ku soo- wuusu- wuusu shalay- weli ku soo maray shalayna waa tii la yidhi nolosha cusub soo dhowee een, ka jar gabagoo caloosha maanta waa ti loo gabiyey inantana waa ti tidhi hawada sare haddii loola baxo waxaan filayaa dee bahalkii eh, aad baa loo tumay aad iyo aad aad iyo aad intaas waa laga cabaadayaa qolo waliba sibay ugu heesaysaa af walbaa loogu heesay dada waxaa ka maqan jiray "Or- me- bal doc isugu beero een, da- laba af mid yeelo waan gartay xubintii ciyaaraha ayaan markana dhegeystayaasha kusoo dhaweyneynaa waxaa haatan istuudiyaha nagu heliyo oo goor dhaweyd soo galay jamaal axmed cismaan jamaal maxaa wararkii kasoo kordhay ciyaaraha ee aad iyo aad baa mahadsantaha caasha waxaa jirta in magaalada dooxa ee dalka qatar uu ka socday ciyaar ay ka qayb galayaan iskuulaadka ah dalalka carabta gaar ahaan ciyaartooyda ko iyo toban jirada ka hooseeya muqdisho iskuul matalayay ee iskuulka muqdisho la yirahdo soomaali matalaya ayaa ka qayb galay kulanka ugu dambeeyey maanta ayay ciyaareen saddex iyo saddex ayayna wadankaasi qatar laf ahaantooda ayay ku kala baxeen oo ciyaartaasi markaa xulkaasi muqdisho matalayay halkaas ayaa ciyaartu kusoo dhammaatay dhegeystayaasha waxaa naga xasuusinaa in waraysiyo aanu la yeelanay ciyaartooyda iyo qaar ka mid a ma- maamulka inaan usoo gudbin doono horyaalka dalka ingiriiskana waa la ciyaari doonaa hase yeeshee qeybaha kale ee barnaamijyadeena ayaan ugu soo gudbinaynaa aad baad u mahadsantaha jamaal cisma- axmed cismaan waxaan filayaa in idaacadda soo socota ee galbanimo afartan aad ugu soo gudbin doonta dhegeystayaasha ismaaciil maxay noo xiga waxaan filayaa caashay dee gebagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay haye maxaa markii dhoweyda halkii talo taagnayd
raxmed rooso hadda cabaadeysaan maqlayay haye laakiin de waxaa haddana noo soo socda sidii caliwinkay oo le dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa ya wuxuu leeyahay dee wixii dalka yaala dahab iyo dunyaba anigoo kula doonaya adaa iska diiday haye markaa dabka maan ku dhaca hadda mise waan ka durkaa ma dabka laftigiisii heestaasi waa hees uu dib usoo qaaday sidii cali winkeey oo waxaa uga soo horreeyey mid ka mid a fanaaniinta maxamed shariif in la dhihi jiraan u malaynayo anigoon hubin hase ahaatee heestan cd dib ayuu usoo qaaday dabka maan ku dhaca waa hees caan aan dhawada dhegeysan
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dugsigaygana diiday diintiyaan baranaayay durkamaanu kacaa dugaagta maaydilemise waa bidaawintaan duloobin dabtaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa deeq wixii dadka yaalay dahabiyo adduunyo deeq wixii dadka yaalay dahabiyo adduunyo adigaa kula doonay adigaa iska diiday durkamaanu kacaa dugaagta may dilay mise waa bidaaweyntaan duloobin dartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa dadaalkay maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkay maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daaqno damacaaga ma diiday duurka maanu kacaa duwaagta may dilay mise waa didaawintaan duloobin dartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa maya maya
daaq wixii dalka yaalay aadaan oga helay sidii calawinkey ayaa ku luuqeynaya heestaasi dabka maan ku dhaca waxayna gebagebo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa ismaaciilo haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan dhegeystayaasha uga tegaynaa jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.